warbaahinta reer galbeedka ayaa si weyn u falanqeynaya war ka soo baxay safaaradaha dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo tilmaamaya inuu jiro habacasanaan amniyo weeraro ay fulin karaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya war-saxaafadeedka kasoo baxay qunsuliyadaha ingiriiska iyo maraykanka ayaa muwaadiniintooda loogu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah sidoo kale waxaay ugu baaqeen inaysan tegi karin meelaha isu imaatinka ah goobaha ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka iyo dalxiisayaasha ayaa si gaara loo sheegay in laga cabsi qabo inay martigeliyaan weeraro waaweyn oo ay jaaniib badan ku daataan iyo howlgallo afduub ah ay ciidamada gaarka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyaan sida warka loo dhigay bayaanka ay soo saareen safaaradaha britain iyo washington ayaa laga dareemayay baqdin iyo isdardar xooggan safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa intaasi ku daray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay beegsan karaan hoteelada safaaradaha maqaayadaha kiniisadaha iyo saldhigyada ciidamada booliiska durbadiiba dalxiisayaasha reer galbeedka sida dowladaha maraykanka iyo ingiriiska iyo kuwo kale ayaa markii ay maqleen digniinta ka soo baxday maraykanka iyo ingiriiska isaga cararay iyagoo wadnaha farta ku haya dalka kenya intii kale ee soo hartay waxaa lagu daabulay diyaarado ka kala socda wadamada muwaadiniintooda ka jooga wadanka kenya wadanka kenya ee dhacaqaaradda afrika waxaa si heersaraa uga howlgalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya marar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo waaweyn oo fariid ah oo ay ku fashilmeen inay ogaadaan laamaha kala duwan ee dowladda kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas waxaana tusaale loo soo qaadan karaa weeraradii westigeed iyo fortin riverside oo ciidamo naftuuturyaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen goobahaas oo ammaankooda si weyn u sugaan ciidamada dowladda kenya markii ay dhaceen weeraradaas dowladda kenya ayaa waxaa dul hoganayay ceebo waaweyn oo ay ku dhaliilayeen dowladaha reer galbeedka ee dacmiya kenya oo ah inay ka adkaan weysay amniga dalkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xiriir leh ururweynaha jihaadiga ah alqaacida ee ku kalafirsan dunida islaamka kuwaas oo u xusul duubaya sidii dhulalka muslimiinta ay uga dulqaadi lahaayeen heeryada gumaysiga iyo fidinta diinta suuban ee islaamka